inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka lix maalmood oo keliya ayaa inaga xiga doorashada guud ee maraykanka oo ta madaxtinimo ay ugu muhiimsan tahay dadka siyaasadda maraykanka oo durase ayaa sheegaya in dadka maraykanku ay codbixinta u dareeri doonaan iyada oo bulshada maraykanku ay aad u kala fog tahay haddaba yaa mas-uulka kala fogaynta bulshada waa arrintaaynu barnaamijka umuuraha maraykanka ee maanta kaga hadlayno waxaana igala qaybgelaya qaasim maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo cabdirasaaq diini oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ohio cabdirasaaq diini ayaan ugu horreyn weydiiyey cidda mas-uulka ka ah kala fogaynta bulshada maraykanka bismillaah maxamed walaal waa mahadsan tahay salaan kadib waxaan aaminsanahay ama xaqiiqduba ay tahay waxa polarizationka ama kala geynta shucuurta maraykanka wax ku bilowda ma aha xilligii trump in badan kasoo horreeyey weeye laakiin waxaa maragma doonto ah in xilligii trump waxaa loo yaqaano white nationalist hate groups ay kor u kaceen more than fifty five percent qolooyinkaasay ka mid yihiin skinheadska qolooyinkaasay ka mid yihiin goclux classka qolooyinkaasay ka mid yihiin some kind of maxaa layidhaha christian identity groups iyo confederate groups yacni inta trump afartan sano madaxweynaha ahaa waxaa kor u waxaa yacni la waxaa la waxaa la abuuray ama soo baxay ama soo shaacbaxay in ka badan boqol iyo konton iyo shan groups oo hate groups marka waxaan dhihi karnaa trump maalinkuu doorashada ku dhawaaqay twenty sixteen oo soo sharaxay isla maalinkaas wuxuu wuxuu bilaabay polarizationka hadalkiisi waxaa ka mid ahaa isla markiiba wuxuu afka goostay dadkii minoritiga ahaa ama mexicanska ahaa ee dalkan ku noolaa uu ugu yeeray intuu isku qabtay u yiri waa the rapist waa the murders waa dalka in laga qabtaa yacni maalinkaas bilaabatay ilaa ay soo socoto january six twenty twenty one-ka markii laga guulaystay trump heer u gaaray dadkii kumanaan kun intuu iskugu yeero d c uu ku fasaxo aqalkii baarlamaanka looga talinayay cabrial congresska ilaa ay la wareegeen oo ay dadkii xataa maxaa la yidhahdaa senataradii iyo congressmanadii iyo wamanadii ay ka carareen marka taasaa ka mid ahayd waxaa ka mid ah inuu baangareeyey lix wadan oo soomaaliya ku jirto weliba wadamo muslimiin ahaa marka xaqiiqdu waa maragma doonto in uu trump sababay ama kor u kiciyey waxaa la yidhahda polarization of american politics in la kala fogaado waaya qaasim waad maqlaysaa cabdirasaaq diini
maasha allah marka hore waxaan salaamayaa maxamed waan ku salaamayaa walaalkay wuxuu ka hadlay arrimo badan oo maaragta dhacay runtii laakiin waxaasi wakti lasoo dhaafay way doorashadii dhacday lagu kala badiyey doorashadii maraykanka waxaa lagu kala badiyey sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaana xukunka qabsada xisbiga dimuqraadiga kaasoo hogaaminaya madaxweynaha hadda jooga oo aan waxba ka ogeyn baahida bulsho dhaqaale siyaasadeed ee shucuubta maraykanku ama ay u baahan yihiin midda ay ku kala duwan yihiin midda ay isaga midka yihiin aan waxba ka ogeyn isla markaas aan waxba ka qaban taa haba yaraatee waxyaabahan walaalkay ka hadlayo oo dadka soo galootiga qaxootiga habkii wixii uu qabanayay ninka la yidhaahdaa madaxweynihii hore donald trump madaxweyne biden waxba kama bedelin nidaamkiibuu ku dhaqmayey wuu ka badan yahay labada haddii la isbarbar dhigo madaxweynihii hore iyo kan inta qaxooti wadanka laga musaafiri musaafiriye waxaa badan kan hadda jooga haddii la eego colaada la dhex dhigayo shucuubta markii loo eego dhinaca jenderka dadka oo diimihii ku kala tegay bulshada oo noqotay dhexdeeda wax aan shaqaynayn runta dimuqraadigaa badan waad arkaysaa madaxweynaha hadda jooga kambaynka marka uu gelayo ma kala saaray gobol walba oo minnesota markuu yimid dadkii soomaalida ahaabaa ugu horreeya xutabeelayaashooda sankalood waa arkaysaa michigan markuu tegay muslimiintii baa ugu horreysay waxay taasu ku tusinaysaa waxa kambayn ku yahay iyo waxa xaqiiqdu ay tahay inay kala duwan tahay madaxweynihii hore master trump waa madaxweyne isagu go-aankiisa gaara karti iyo capacity wuxuu u leeyahay inuu siyaasadda waddanka ama ha lagu jeclaado ama ha lagu nabcaado marka uu waddanka madaxweyne isagu ka yahay isagu go-aankiisa gaaro laakiin waxaa qof waliba og yahay haddaan la iska indhatirayn waxaa weeye ninka la yidhaahda joe biden go-aan ma gaari karo haddii uu gaarana waa mid lagu influenci gareeyey marka taasi maxay keentay waxay keentay inay horta social fabricski inuu burburo cadaawad dadkii ay gender u kala baxaan ay diin isu nacaan diintii iyo akhlaaqdii ay dhimato sharcigii iyo nidaamkii qaynuunkii waddanka maraykanka lagaga dhaqmayay uu meesha ka baxo siyaasaddii arrimaha dabaddu ay dhimato adduunkii uu qalalaasa ka dhaco maalin walba ay meel waddan hor leh uu waddanka kale ku boodo oo qabsado oo ay macnaha dee sidii waagii primitiveka la yidhaahaa ninkii xoog leh baa talinaya waan garta cabdirasaaq adoo iga raalliya labadiinaba idinkoo iga raalliya waxaan ka hadlaynaa kala fogaanshaha waan garanayaa mid walba inuu doodiisa ku aadan dhinacyadoo dhan inuu soo gudbiyo hase yeeshee haddaan ku noqdo qaasim qaasim madaxweynihii hore maraykanka donald trump waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qof midab kala sooc sameeya ama racist jawaabtaada walaal waa mahadsan tahay maxamedow de horta firi maraykanka midab kala sooc uu ka jira wuu ka jiri jiray wuu ka jiraa wuuna ka jiraya xaqiiqa mana aha mid xisbi gooniya ku gaara mana aha mid shacabka qayb ka mida ku gaara laakiin middaan kuu sheegayaa waxaa weeye waxaa la eegayaa ama la qiimeynayaa madaxweyne kasta oo waddanka jooga ama qof kasta oo u tartabaya madaxweynenimada waddanka waxa habka uu asagu practicale maaha lama eegayo rhetoricaly qofku hadalka tororogta oo hadalka cambaynka ku gelaya lama lama eegayo waxaa la eegayaa waxa uu sameeyey ama waxa uu markaa samaynayaa la eegayaa waxa weeye nidaamka xisbiga dimuqraadiga u u degsan waxa weeye nidaam iyadoo la aaminsan yahay shucuubta inta tabarta yar la baabi'inayo inta xooga weyn ay korayso waan garta aan weydiiyo cabdirasaaq qaasimow cabdirasaaq aan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilka haya kasii degaya joe biden iyo camala harris waxaa lagu eedeeyaa inay kaalin weyn ka qaataan inay madaxweynahan ugu yeedhaan fashist iyo racist oo ah nin faashiya oo cunsuri ah halka iyagu ay ereyadaas isticmaalkoodu uu keenayo in ummadda ay kusii kala fogaato doodaada waa mahadsantaha walaal maxamed waxaan aaminsanahay hadday noqoto magacyo bixin weliba kuwii ugu foolxumaha waxaa laga keenay mr trump intuu madaxweyne ahaa waxaad ogaataa madaxweyne trump inaanu ahayn qof u qalma posishinkan uu hadda isku sharaxayo madaxweyne trump waxaa ka hor yimid oo diidan oo farta gacanta ka taagay oo yaro u codayn mayno madaxweyne ku-xigeenkiisii mike pence waxaa gacanta ka taagay madaxweynihii hore dick cheney under george bush waxaa gacanta ka taagay marash madaxweynaha hore xilligii obama la tartamay imran waxaa gacanta ka taagay liz cheney oo congress woman oo weliba hadda taageeraysa ayada yaabaheed bay taageerayaan camal harris iyo taageerayaan waxaa gacanta ka taagay his own john chief of staff waxaa gacanta ka taagay national security advisorkiisa john bolton waxaa gacanta ka taagay chief of staffkiisa mark allen yacni dadkii la soo shaqeeyey trump oo afartii sanoo xukunka uu haystay yacni fool dhexaadka iyo nusdambeedka u ahaa ayaa maanta le ninkaas uma qalmo dalka way ansiyo waa qodob fiican ansiyo qaasim iyo jawaabtiisa haye qaasim horta taa walaal waxa weeye cabdisaaq waa mahadsanyahay horta waa runa gurubo badan oo waktigii xukunku ay soo bax way jireen taa muhiim maaha madaxweynaha inuu isagu dhiiri gelaya macnaheedu maaha laakiin dee waa waa dad iskaashaday oo ayagu dana gaara leh ma garanaysaa sida xisbiga dimuqraadigu waa dad badan oo oo sugad walaal sugad walaal sida xisbiga dimuqraadigu waa dad badan oo dana gaara leh ay u wataa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay ugu shaqaystaan laakiin hadda waxaa cilmi baaristii ugu dambeysay waxaa xaqiijisay oo weliba early last week late last week baan leeyahay waxaa xaqiijisay in waxyaaba doorash waxyaabaha laga baqayay ee doorashadan in khalkhal ka dhaco ay arrintaas boqolkiiba konton hoos u dhacday boqolkiiba konton bay hoos u dhacday balse isugu dhacday markuu trump magaca dawla loo codmabaas aniga haddii laiga guulaysto ogolaan maayo suwaamada waa haddii dee doorashada la dhaco doorashada haddii la dhaco duumaad ogolaata haddii la dhaco waayade taas maaha muu odhan doorashadu hadday si cadaalada ku dhacdo ege ege eg walaalo eg walaalo haddii doorashadu si cadaalada u dhacdo madaxweynuhu waa ogol yahay trump waa dastuur sugda walaala ku dhameeya horta ayay doorasho dhacaysa weligeedna doorasho maraykan ka dhacday oo presidential doorasho ah oo lagu sheegay inay xaq iyo cadaalad u dhicin fair and free elections ma jirto tii horeo laga guulaystay fair free bay ahayd wuu diiday waa midda ay ka dhacday inay january six twenty twenty one dhowr kun oo shacab intuu iskugu yeero d c ay weeraraan u daataan aqalka u daataan congresska u daataan waaya ugu dambayntii cabdirasaaq haddii doorashada soo socotee shanta november uu donald trump ku guulaysto cabsidaadu maxay tahay waa mahadsantaha cabsidan walaal aniga keliga ma koobna maraykanka shacabkiisa inta badanoo majority-ga ah cabsida ay qabaan hadduu trump guulaysto walow aana guulaysanayn waxa weeye laba marba cabsi baa jirta haddii laga guulaystana cabsi baa jirto inuu aqbali waayo resultskii uu yidhahdo lagama guulaysan haddii uu guulaystana cabsida dadka ay qabaan waxa ugu horeeya uu yiri waan samayn doonaa waxaa weeye waddankan waxaa jirta toban ilaa shan iyo toban milyan oo dad ah oo soo galooti ah oo si sharci darre ah dalka ku jooga ama vc ka noqdo ama derbiga ay kasoo boodaan trump wuxuu ballan qaaday inuu ice iyo boliiska iska daaya guutooyin militariya soo adeegsan doono dadkaasna diyaarad la wada saari doono yacni mass deportation waa waxaana la arag la maqal abidna ka dhacin caalamka weliba dalalka industrial nationska la yidhahdo mid waa midaas midda kale markay noqoto foreign policyga cabsida ugu weyn oon ka qabna waxay tahay ama shacabka maraykanka ama adduunkaba in generally in trump uu samayn doono inuu dunida inta kale sida ay republicaankaba bilifgarisan yihiin dal walbaba dalkuu ka awood badan yahay ama ka tugtukuroon yahay kaba inuu afka ka geliyo waxaa ku daliil khaasim waan ku iman doonaa ha dhamaysta cabdirasaaq aan dhamaysto in trump uu dadka madaxa isku geliyo ama dalalka madaxa isku geliyo waxaa u daliila historyga ma dhicin markay noqoto palestine hadda jerusalem markay noqoto jerusalem waxay ahayd magaalo istigeedana ay degan tahay palestinian muslimiina westigeedana ay degan yihiin nimankan kaloo yuhuudda waa madaxweyne ugu horreeyey ee caalamka aan la yiri east jerusalemna palestine stateka la samayn doono magaalo madaxa u noqoto qaybta kalena yuhuudda ha haystaan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhiiraday inuu yiri jerusalem oo dhan waxaa la hoosgelayaa israel at the same timena waxay noqonaysaa the capital of israel magaalo madaxda bahalka israel bay noqonaysaa madaxweyne ku dhiiraday aan ahayn ma jirto maxaa kaloo xiga maxaa xiga trump afkiisa wuxuu ka caddeeyey cid waliba oo iga hortimid xilligii doorashada cid waliba oo waxay iga sheegtay cid waliba oo political opponent igu ah markaan guulaysto maxkamad baan la tiigsan doonaa xabsi baan geyn doonaa ogii halaag baan ka kicin doonaa yacni hanjabaada uu wado trump wado maraykanka wax uu ku degayo ama ku saldhigayo ma sidaan kuu sheegay aniga haddaan soo daliishadayba waan gartay waay ugu dambayntii qaasim qaasim haddii waan gartay waan gartay qaasim haddii kamala harris ay xilka madaxtinimo ku guulaysato cabsida aad qabtaa maxay tahay
waa mahadsan tahay walaalo maxamed kamala harris horta waa very slim chance inay guulaysato sida muuqata tartanka laakiin haddii ay guulaysato dee dhaqaalihii oo sii burbura bulshadii bulshooyinka dadka maraykanka american citizenka oo sii kala fogaada markii la eego dhinaca genderka dhaqaalaha iyo iyo every aspect oo ay ku wada xiriirayeen aada u kala taga taas mid wey ta kale adduunka maanta caalamka aynu joogno qalaalaasaha joe biden ka rida waad ogtihiin hadday far east asia noqoto hadday middle east noqoto hadday yurub noqoto qaarna waaba la iska wailoobay meelaha qaarkood africa iyo waaba moogyahayba totaly wuu moogy marka waxaas way kasii daray inay kasii daraan maahaane wax ka soo raynayaa ma jiraan dhinaca gudaha maraykanka iyo kala fogaanshaha dad tusaalayaal kalaysis dhinaca kala fogaanshaha dadka iyo maraykanka haddaan ku soo noqdo marka walaal fiiri dadku waxyaabaha ay bulshadu ku kala togto waxaa lambar oneka ah dhaqaalaha dadka middle class lower middle classka ah dhaqaalahoodii wuu baaba joe biden baaba harrisna ma soo wado wax nidaam siyaasadeeda oo ay ku bedelayso wixii uu samaynahayay ninka la yidhaahdo joe biden afkeeday ka tiri wayna inoo muuqataa waxaa ka mid a waxyaabaha lagu kala tegayo dhinaca genderka waxay doonayaan waxaan jirin oo ilaahayna abuurin adduunku ku abuurin wax uga horreeyeyna aysan jirin inay abuuraan oo aan la aqorra iyo dumar midna ahayn neutraalna ahayn xataa xataa labeeba waxaan ahaynba inay abuuraan doonaya oo aan magacooda la aqon tan kale tan saddexaad walaalkay ka hadlay arrinta qudus waa run ninka la yidhaahdo trump xiniyo iyo cod bu wuxuu ku yidhi anigu qudus baan ka dhigayaa magaala madaxda yuhuudda laakiin ma bedelay ninka la yidhaahaa joe biden ma bedele ma bedelin wuu ka sii daray wuu kasii waay waxaan waxaan i think inaan ugu filan waan doodnay waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyo oonad mahad celiyo cabdirasaaq diini oo gobolka ohio ku sugan xisbiga dimuqraadigan ka tirsan iyo qaasim maxamed oo u janjeera dhinaca xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota labadiinnaba aad baan idinku mahad celinaya intaasina waxaa ku eg barnaamijkeennii umuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo